wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa waxa ay ku waramayaan in gaalo xagjiriin caddaan ah ay weerar ku qaadeen haweenay soomaali ah oo ay ku sugneyd gudaha dalkaas haweenayda oo sugaysay bas ay saarnaayeen carruurteeda ayaa waxaa mar qura soo weeraray afar ruux oo amerikaan ah kuwaas oo jirdil xooggan u geystay muuqaal laga soo duubay kooxaha aanu islaam naceebka ku fogaaday ayaa muujinaya haweeneyda oo ay dhulka ku dhufanayaan afartan ruux oo amerikaanka ah iyadoo intaas kadib midkoodna uu garaacis kula dhaqaaqay markii ay isku dayday in ay ku laabato hoygeeda ayaa waxaa isna wejiga ku dhuftay xagjir kale oo amerikaan ah dhaawacyada soo gaaray ayaana keentay in loola caruro xarun caafimaad maraykanka ayaa ku caanbaxay islaam naceebka iyo dhibaataynta dadka muslimiinta ah waxaana la ogyahay in kaalin lixaadle uu ka qaatay duqeymaha wuxuushnimo ee lagu garaacayo muslimiinta reer khaza dhowaan ayay ahayd in madaxweynaha maraykanka ninka lagu magacaabo donald trump uu ku dhawaaqay in lasoo barakiciyo muslimiinta reer khaza lana dejiyo dal aanan dalkooda ahayn